madaxweynaha soomaaliya oo aynu annaga dooranay farmaajo maalin walba inay intay wax dhacaan uu madaxweynuhu guri hoos iskaga soo xirano waa wax aad u foolxun waxaan maanta dhacaya oo xukuumadda ay keentay oo isagu uusan weli ka hadlin ani waxaan leeyahay waa inuu madaxweynaha uu soo horgalo soomaaliyan oo dhanna waa caddaynaya mooshin ilaa halkaa ku bilowday waxay halkaa ku baaba'ay in annaga nala ku mashquuliyo shaqadii aan haysanana nala kaga mashquuliyo waxaan macno lahayn waa waxaan la aqbali karin waa waxaan soomaalina u cuntabin farmaajo madaxweyne farmaajo soomaaliya oo dhan annaga baarlamaanteeriya ahaan waa dooranay labaatan nin baa laga soo dhex saaray maalinkay wax gal dhacaan madaxweyne waxaa ma ogeyn inuu dhaho ama albaaba soo xirto wax annagana ma qaadan karno aas baarlamaanka ahaan soomaaliyana ma qaadan karto run ahaantii waana wallaahi wax aad iyo aada mucjiso waa waddankuu joogaa mooshinka waxa laga wado oo dhexdeeda laysku dilayana waa baarlamaankii sharci dejiyaashii waa nimankii shalay isaga madaxweyne ka dhigay isagaa odagii reerka ah isagaa laga rabaa hay-adaha waana shaqada uu leeyahay weeye hay-aduhu markay sidaasoo kale isu qabsadaan si dastuuriya inuu usoo dhex galo si odaynimoah inuu usoo dhex galo si soomaalinimaha inuu usoo dhex galo joojiyo heshiisiiyo waxaan diyaaru nahay inaannu xasilooni ku soo celinno awalna annagu xasilooni darrada ma anaan samayna weerar baana lagu soo qaaday hay-addaas haddii lasoo weeraro shacbiga soomaaliyeed baa la weeraray waxaa la weeraray dowladnimada soomaaliyeed waxaa la weeraray dib heshiisiinta soomaaliyeed waa in laga daayaa baarlamaanka kala jebinta madaxweyne waana maqlaysaa shaqadaada qabso